haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan hanaanka guud ee doorashada soomaaliya iyo halka ay ujeegaysan tahay waxaa soo jeedinaya cabdicasiis barrow
kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta nala socota ee ku soo dhowaada barnaamijkai faaqidaadda toddobaadka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho waxaanan ku eegi doonnaa xaaladda siyaasadda geedisocodka doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kale amniga dalka waxaa igala qaybgelaya doktor cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah mudanayaasha dooran ee baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya horena uga tirsanaa baarlamanka dalka caashe cumar geestiir oo ka mid ah haweenka siyaasiyiinta ah horena u soo hogaamisay ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo aweys xuseen cadow oo ah cilmi baare iyo macallin ka tirsan jaamacadda muqdisho xildhibaan doctor cilmi aweys iyo caasha dhammaantiin soo dhowaada marka hore waxaan rabaa in aan guud ahaan ka hadalna xaaladda guud ee dalka iyo hanaanka doorashooyinka iyo geedi socodka guud ee hadda ay ku socdaan doctor cilmi aan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan doorashadii labada aqal way soo gabagaboobayaan markaad fiiriso afar iyo tobanka bisha soo socotana xildhibaanada labada aqal ayaa la rabaa in la dhaariyo waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo geedi socodka doorashooyinka hadda hanaan sidee ayay kula muuqdaan waa mahadsan tahay barrow runtii muxuu ahaayey xaaladda xaaladda soomaaliya ee doorashooyinku waa runtii de waa mid qof walba uu indhaha moogtay ku hayo arkaya weeye waa xaalad soo jiitantay oo hadda imaka dee sanad iyo siyaaday maraysaa inta doorashoon muxuu ahaay laga hadlay haddaanay kaba badnayn ilaa haddana doorashadiima soo gabagaboobin dhowr jeer baa laysu dayay in muxuu ahaay waqti la waqtiyeeyo xilligii lagu soo gabagabayn lahaa laakiin waa dee muddo dhaaftay taasi waxay kutusaysaa un runtii de sida maamulka doorashooyinka aynu aad iyo aad ama infrastructurekiisii lagu maamuli lahaa inay aad iyo aad muxuuaha u liidatoon bay markaasi muuqanaysaa waxaa kaloo runtii meesha iyada lafteeda ka jira de kalsooni darrada ka jirta muxuu ahaay maamulka federaalka iyo qaybihiisa kala duwan saane muxuu ahaay kalsooni darradu aad ugu baahday taasoo runtii moodo inay nooc dagaal dee siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow runtii uu muxuu ahaay dalku muxuu ahaay uu ka socdo boob iyo markaasi muxuu ahaay nin waliba tabartii xoog wax ku muquuninayo intii muxuu ahaay la gaadhaba marka taasina dee waxay un muxuuaha ka turjumaysaa un sidaa ay moogtahay loo kala fogaaday siyaasiyan dadku is-aaminkii markaasi u lumay taasaana keenaysa inaanan xilli mucayana xitaa lagu heshiin karin amaan lagu dhammaystireen oo muxuu ahaay rabitaankii siyaasadeed aanu kaga dhabaynaynin xilligii muxuu ahaay doorashada loogu talagalay marka waxaan isleeyahay uun hadda kolley xilli gabagabaa lagu jiraa ilaahay naga soo gabagabeeyo inta muxuu ahaayey runtii muxuu ahaayey hadhay taa ka horna runtii waan ka cudurdaaranayana waxaan runtii ka horraysiinayaa inaan uga tacsiyeeyo muxuu ahaayey dilkii foosha xumaa ee ka dhacay beledweyne markaasi ay ku geeriyootay xildhibaan aamina cabdi runtii ahayd shakhsiyad muuqata oo runtii baarlamaankana ka muuqata kartideeda iyo aqoonteeda iyo aragtideeduna ay had iyo jeer muxuu ahaay mid bannaanka taalla ay markaasi hay ugu hiilinaysay dowladnimada marka aad baan uga tacsiinaya iyadii ehelkeygiiba waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala jannadii ha ka waraabiyo ehelkeygiiyo muxuuaha ummadda soomaaliyeedna sabir iyo iimaan allah ka siiyo laakiin doorashadu waxay ka mid tahay un runtii waxay tusaysaa nooca ay kusoo gabagabootay xaaladda maanta beledweyne ka dhacday oo markaa madaxweynihii sheegaya inay siddeed iyo afartan qof ku dhimatay boqol iyo siyaadana ay ku dhaawacantay waa xaalad aad iyo aad iyo aad u foolxun oon horey noo soo marin
waa sawirka guud ee dalku uu leeyahay marka hadda laga hadla aragtida caasha waad la socotaa xaaladda doorashada waa laga hadlayay hadda gabagaba ay joogtaa laakiin wejiga siyaasadda soomaaliya ay leedahay dad fara badanaa walaac ka muujinaya aragtidaada adig sidee bay kuula muuqataa xaaladda hadda taagan aniga waxaan ka mid ahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhex nool soomaaliya dhibaatada marka hore say usoo bilaabatay ilaa ay haddana ilaa ay xadka warhayso marka la eegana runtii waxaan aada ugu ololeeya waa haweenka iyo xuquuqdooda walaaca waxaa keenayo cabsida badan ee jirto because qaladaadka dhacayo iyo dhibka dhacayo dadka waxay ku beertaa cabsi tiro badanay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa waa wax emotional ah oo dadka ay ku talagalayaan khatarta kale ee soo socota inuu kasii taxadiro waxay u eg tahay hadda inay sii xumaahayso maadaama oy dhibka uu sii badahayo oo dadka aan awoodi karin inay kuraasta boobaan xataa oo taas awgeed ay dhibaatooyin waaweyn u dhacayso qaar badanna ay u hub aruursahayaan ama ay isleeyihiin beeshiina ama dhinacan yaysan ka dhicin boobkii ka dhacay kuwa horo yacnii qofka waa taxadara markuu arko wax horoo dhacay marka walaacaas runtii aaduu noogu jiraa annaga haddaan nahay waxaana leeyahay inaa lilaah wa inaa ileyh raajicuun aad ayaan ugu xunnahay soomaaliya dadka ugu wan wanaagsan ee horumarka iyo wanaagga raadihayo in la beegsado oo maaragtay tiirarka ugu muhiimsan ah saasoo kale loo laayo oo marka ugu horeysana ay ahayn inay marar badan ay soo dhacday marka walaaca dadkan la qabnaa
waa gartay aways cilmibaara tahay iyo macallin jaamacadeed labadaba xaaladda soomaaliya ka socota ama ay ku sugan tahana kuma seegana marka aad fiirisid sida hadda ay wax u socdaan iyo xaaladaha mararka qaar dhacaya wax lasii filan kara ma ahayd adoo ka tusaale qaadanaya xaaladda siyaasadda ee dalka uu muddada kusoo jiray
cabdicasiis waa mahadsan tahay asxaabta kale barnaamijka qaybgalayana waa salaamaya iyo dhammaan dadka aan dhegeysanaya runtii waddanka wuxuu ku jiraa crisis ama halis xaalad halis isgoys ama kala baydh wixii lihi jiray waaalag waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatarsan yahay sababtoo ah yacnii meelahaas waxaan dhehayna warsoo kabashaan ku jirnaa waxbaa noo dhalanaya hadda ayadoo waxay hagaageen si ay wuxu hagaageen ayaa waxaa moodaa hadda inay wax dib loo noqon kara camal ay u eg tahay waxaan isweydiinaynaa marka maxaa keenay sidaan inay wax noqdaan ayadoo la filaayay inay dee wax wanaagsan iyo in isdoorasho iyo ay wax dhacaan oo yacni wax hagaagsan ay imaadaan maxaa keenay ani waxay la tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo keenay dhibaatadan waxaa ka mid a hoggaan broblem ama dhibaato hoggaamin xumo yacni xil jacayl oo dadkii soomaalida oo dhanba ay ka qabatay ama baasha ay ka tustaba inay wada war aan wada aadna madaxweyne ra-iisul wasaare hebelowe xildhibaan kulli la wada aada halkaa marka xaaladdan ani waxay la tahay in muddaaba dee waa la filan karayay hadda doorashadu laba sanay ku dhowdahay inta aan ka wada hadlayno doorasho ha la qabto iyo ma la qaban karaa iyo jadwallo la samaynaayo iyo intee ka baxnaa iyo laba sanay soo socotay hadda waxaa la dhihi karaa way dhadhowdahay laakiin weli muddadii la gooyey oo hadda ugu dambeysay in wax lagu samayn karo iyo inaan lagu samayn karin su-aala la gelin karaa waxay la tahay in afariy tobanka bishii soo socotoo la dhahay inay dib wax ugu dhici karaan marka la fiiriyo xildhibaanada harsan oo hadda ah xildhibaanadii yacni gedo aan ka hadlayaa oo ah meelihii ugu darnaa oo marka horeba dooda ay ka bilaabatay ku iman doonaa doctor cilmi aan rabaan inaa markale dib ugu laabto doctor cilmi sidaad la socoto maamul goboleedyada qaar waxay ka biyadiidsan yihiin arrinta la xiriirta jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinka soomaaliya ee ah afar iyo tobanka bisha soo socota in xildhibaanada la dhaariyo meelaha qaarna weli waxaa ka muuqataa in dhibaatooyin siyaasadeedoo jira ay taagan yihiin sida gobolka gedo oo kale xaaladaas marka aad fiiriso aragtida ka dhex muuqan karaysa iyo culayska ka iman kara muxuu yahay
waa dhab inay muxuu ahaayey ka biyadiideen dowlad goboleeda qaarkood jadwalka laakiin waxaan is leeyahay waxyaabihii lagu heshiiyey habraacidii lagu heshiiyey bilowgii doorashooyinka markii ay muxuu ahay dowlad goboleedu isku tegeen madasha muxuu ahay qaranka go-aamay soo saareen oo habraacyay ku ansixiyeen muxuu ahay caddaynaya qaabka loo wadi doono doorashooyinka iyo qolo walba mas-uuliyaddeeda siday noqon doonto waxaa ku cad halkaasi guddiga doorashooyinka ee heer federaal inay yihiin kuwa muxuu ahaa iyagu muxuu ahaay shahaadooyinka bixin doona xildhibaanada muxuu ahaay hayn doonana muxuu ahaayey faynalka faylasha oo ay ku soo ururi doonaan dhammaantood isla markaana shahaadooyinka bixin doona dhaartana iskugu yeedhi doona inay noqdaan iyagoo dabcan dee kaashanaya muxuu ahaayey xogeynta labada aqal ee muxuu ahaay labada gol ee muxuu ahaay kaashanaya marka waxyaabahaas waxyaabaha ku cad bay ka mid tahay muxuu ahaay waxyaabihii habraacyadii lagu heshiiyey marka dee haddii ay dowlad goboleedu diidayaan habraacyadii hore loogu heshiiyey taasi aanu ma maan maa fahmin xaq bay uleeyihiin in intaa ka horeysa isagu ay moogtooda ka la dardaarmaan iskugu yeedhaan shahaado sharaf siiyaan laakiin shahaadada doorashadu waxay ka go'daa muxuu ahaay guddiga doorashooyinka ee heer federaal bay ka go'daa oo muxuu ahaay habraacyadii iyo cid walba inay sax ku soo baxday muxuu ahaay qiimaynteeda laga rabo oo faylashooda haya oo usoo gudbin doona labada gole usoo gudbin doona dabcan waxay kasoo qaadayaan kasoo urunayaan moogtay guddiyada fi heer heer dowlad goboleeda sit sit waxay usoo gudbin doonaan heer federaal heer federaalna waxay gudbin doonaan baarlamaanka ayay markaasi muxuu ahaay kusoo wareejin doonaan marka an waxaan isleeyahay biyadiidka noocaasi kolley kuma dhisna isleeyahay xigmad iyo habraac iyo muxuu ahay nidaam toona kuma dhisna muxuu ahayey waxaad moodaa uun waxay ka mid ahay uun muxuu ahaa kalsooni darrada meesha ka jirtay unbay ka mid tahay laakiin dad baa waxay isweydiinayaan marba haddii la doorto xildhibaanadii in la dhaariyo maamulada qaar inay saluugaan maxaa keeni kara markii horeba dooda noocaas dooda noocaasi waxay ka mid tahay uun is-aamin mogtay kala aamin baxa meesha ka jira oo laga yaabaa inay moogtahay laleeyahay guddigii doorashooyinka ee heer federaalna waxaa laga yaabaa inuu gacanta ku hayo ama ay ka amar qaataan ra-iisul wasaaraha iyaguna ay markaas si kale ay wax u arkaan xubnaha qaarkoodoo markaasi uu muxuu ahay laga yaabaa inay maron ka taagan yihiin ama muxuu ahay sal ka taagan yihin diidaynta yihiin guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyadoo laga yaabaa guddiga khilaafaadku laftooda ay muxuu aanay soo gudbin wax khilaafaada laakiin iyaga laftooda nidaamka ka qaldan wax weeye aan isleeyahay anigu iyadoo arrintu dee salkeedu tahay un kala aaminbaxaasi taaganee doorashada gebigeedu ay ku socotay laakiin midda muxuu ahaay jirtaa waxa weeye guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyagaa nidaamka iyo habraacyada inay ilaaliyaan ay tahay oo muxuu ahaay ay moogtahay dhowraan oo inay muxuu aha xildhibaanadu si saxa ugu soo baxaan iyagoo dabcan ku kormeeraya guddiyada heer muxuu ahaayey dowlad goboleeda siid iyagoo ku kormeeraya haddii markaa habraacyadaasi ay cidi moogtahay qaladay oo moogtahay ay saluug ka qabaan waxay u gudbin karaan iyaga laftoodu dacwadda waxay way ku oogi karaan oo guddiga khilaafaadka u gudbin karaan waa eedayn karaan cid moogta waa dacweyn karaan laakiin haddaanay waxba dacweynin oo guddigii khilaafaadkii waxba yaraatee kays aanu helin runtii waxaan isleeyahay meeshaa lafteeda waxaa ka jira dee arrin lagu mormi karo lagu doodi karo inaanay xaq u lahayn lagu doodi karo ayaa imanaysa marka guddiga heer muxuu ahaay dowlad goboleedna cid waa eedayn karaan murashaxiinta muxuu aha tartamaysa iyo salaadiintooda iyo reeruhu waa mogtay cid waa waa mogtay dacwada waa ka furi karaan muxuu ahaay guddiga heer federaal ciddii ay salogu arkaan waa u gudbin karaan muxuu aha guddiga khilaafaadka inay ku eegaan habraacyada iyo nidaamkii u deganaa iyo sidii loo baalmaray waa odhan karaan haddayna intaasi jirin waxaan isleeyahay dee anay ila tahay runtii mu muxuu ahaay kuma kumaysan haboona waa gartay caashaan rabaa markale inaan ku laabto doodaha noocaas iyadoo jiraan haddana dood kala taagan oo ah kuraastii la rabay oo ah in haweenka ay kusoo baxaan tiro ka yar ayaa ilaa ay hadda soo baxday marka la eegay jaantuska xildhibaanada soo baxdaysoo baxay laga sameeyey bal waxaan rabaa dood badanaad ku jirteen dumar fara badanaad aad qayb ka ahayd aad adiga ka tirsanayd ayaa ku doodayay in kuraas fiican aad xeshaan natiijada soo baxday iyo rajada aad qabtaan maxaad ka tilmaami kartaa
rajada aan qabno runtii aaday u xun tahay waxayna ku salaysan tahay waxyaabaha dhacayo kuraaso oo maanta doorasho maba dhihi karnaan leeyahay kuraasyada qaarkood iyadoo la tilmaamaya reer hebel ama hebela kusoo baxay la leeyahay aa loo xirayay oo macnaha ay dhiciisa guddiyada la sameeyey guddiga oo khilaafaadka iyo iyagana markay wax jiraan oo wax loo gudbiyo waxyaabay qaarkood waxbay ka qabahayeen ama shirar oo waxaa la qabahaya maaragtay dhibaatada jirto iyaba wada xalismina laakiin qodobo loo soo saaray markay haweenkana qarto horta meeshay wax ka qaldan yihiin waxay tahay annaga annagoo u doodayno oo shirar badan galayno oo habkii dumarka ay ugu sahlan tahay ay ku heli karaan kuraastooda ka hadlayno maadaama uu doorasho dadban tahay doorasho damba marka la yiraahayna waa isla wafada fahamsannahay in ay wuxuu qabiilku salaysan yihiin qabiilka laftirkiisa waxaa laga qalday waayadii hore waxay aheeday qabiilada boqoliyosoddonshantoo kale odayaasha ah inta lasoo qaado oo la xereeyo meel la geliyey oo wada hadallo u socdeen oo hadhow markay soo baxaano qabiilkii laftooda ay ka tashahayeen jufooyinka saddex ama afar ah waxaa go-aan lagu gaarayay jufo hebel ha bixiso gabadha sanadkan oo kale heshiis iyaga dhexdooda yiilaa jiro oo fursadaha qaarkood noo fasaxay annaga inaan aan helno boqol labaatan iyo afarta boqol iyo soddon afkaa laga dhahaa ugu yaraanna waaye laakiin dadku waxay ku xisaabtamayaan qaarkii in yar dhiibaan haddaanoo kale oo macnaha kuraasta ay wax ka dhiman yihiin xataa way ku faanayaan annaga gabdhahan siinoo kale ay leeyihiin laakiin macnaheeda ma aha inay siiyeen xuquuqay leeyihiin gabdhaha la siman haweenka la siman tan ragga citizens waaye qabiilka way dhaleen way ka dhasheen waa la ogyahay haddana waxa waaye qiimeyntii iyo darajayntii ay dumarka u hayeen ragga xataa meesha way ka maqan tahay marka hadda annaga cabsida nagu jirto waxay tahay dumarka bulsho ahaan waxaan ka filaynaa annaga xuquuqdeenna bulshada inay ilaaliso ragga inay ilaaliso dad muslimiinaan nahay xuquuqda dumarka waxaa laga rabay ragga inay ilaaliyaan oo bosiishanadooda siiyaan waa garta laakiin waxaad ku dooday kuraasta qaar in doorasho furan aan la gelin oo lasii xiray oo cidda soo baxaysaba la ogaa dadka loo xiray wararka qaar waxay sheegayaan inay dumar ay ka mid ahaayeen taasoo ma aha doodiina mararka qaar way jebin kartaa maya dumar si gaara oo loogu xiray ma laha annaga boqol soddon aan ka hadlaynaa ugu yaraan dumarka inay helaan macnaha halkii dumar oo qofa loo xiray boqol iyo soddon ilaa ilaa boqol soddonka dumarka ha helaan looma xirin qof laga yaabo ama qabiilada qaarkood oo dumarka qaar ay qadarihayaan ay rabaan inay usoo noqoto laga yaabo inay saas loogu xiro aweys waad arkaysaa doorashadii soomaaliya dhinac kasta waa waa la cabanayaa waxa ugu badan ee la rabay cid kasta ay raadinaysana waxay ahayd cadaalad in la helo in doorashada si furan loo tartamo doorashadii mugdi badan ayaa meelaha qaar ka yimi bal waxaan rabnaa hadda xildhibaanada soo baxay oo iyadoo cabashadaasi badan la xiriirta ee bannaanka hadda yaalle lasoo doortay bulshadu sidee u aqbali kartaa
wallaahi horta waxaan qabaa casho dabcan fikirkeeda waa waa sax waayo gabdhaha soomaalidu way way way cadaadiyaan dhibaataa jirta laakiin si kastaba haddana in la tartamo siyaasad markay tahay baash waxay u baahan tahay in la tartamo oo marka gabdhuhu ayaga naftooda inay wax in loo xero keliya aysan ahaan inay tartan ogolaadaan way iska fiican tahay oo ay tartamaan cadaadiskaas kalena oo dee waa iska dhaqan oo soomaalidu way iska jiraan see loo aqbali karaa hadda yani sida hore loo sheegay yani doorasho hadda waxaan socday doorasho lama dhihi karo intooda badan xolasha iska ahayd iyo anaa qofkan wata iyo howla iska socday hadda marka w hadday soo baxeen si looga gudbo waxaa la taagayn war mar uun halana dhaafiyo baasha waxay mare war mar uun hana dhaafto baashan sidaan laguma jiri kare marka ani waxay la tahay marka waa lagu qasban yahay in sidaan lagu qaato laakiin dadku waxay u baahan in laga tashado oo sidaan laguma jiri karo yani doorasho kasta markay timaado mar uun haan dhaafiyo iyo musuq maasuq iyo maxaa idhaahdaa sidaan kuma socon karto dad kuma socon karaan ani waxay la tahay marka dadka aqoonta le iyo dadka bulshada ah dhibaatadu waxay ku dhacayaan waa dadkaas waay iyo haweenka oo hadda la sheegaya dadkaas marka waxay u baahan tahay siyaasiyiintan kuraasta kala boobaya oo kala ordaya dadka dhibaatadu ay gaarayso ayaga maahane waa dadkan bulshada ah ee masaakiinta ah ee suuqyada jooga dariiqyada jooga jaamacadaha jooga iskuullada jooga haweenkaas suuqyada jooga ee dhibaatada ku dhacaysa annaga marka haddii aanan ka gelgelo war sidaan ma rabna hadday aanan dhihin sidaanay marka siyaasiyiintu isku boobayaan sidaana kuraasta loo kala xiranayaa waa gartay doctor cilmigaan rabaa inaan siiyo doctor cilmi waxaad ka mid tahay xildhibaanada doorashooyinkan eedaha badan ay dul hoganayaan ku soo baxay inkastoo horenaad xildhibaan u ahayd baarlamanka ka tirsan muddo waxaad ka warantaa eedahan la sheegayo ma tahay wax la aqbali karo markaad eegto tartankii aad gashay
horta eedahaasi dee wax la aqbali karo ma aha waa moogtay waa duruuf adagoo aan lagu talagalin baa keentay waana laga baaqsan karayay oo anugu waxaan ahaa dadkii markii muxuuha loo gudbayey doorashada dadban aadka uga soo horjeeday wax badanna dhaleeceeyey oo ahaa war doorasho ma aha tan iyo xaaladan haddii lagu galay isaaminka muxuuha aamin darradu ka jirto oo dadku kala qaybsan yahay haddii doorasho dadban haddana la galo waxay u muuqaysaa inaannu baarlamaankii marsiinay in dalku muxuuaha u galo nooc wax u dhow dagaal sokeeya inuu galo ayaynu muxuu ahaay ogolaanay marka horta anu saasaan uga soo horjeeday muxuu ahaaye waxaan lahaa had iyo jeer war muxuu ahaaye waxaan wax dhaama hala raadsho intii doorasho lasoo marayba way dhaantay tii xulashada ahayd ee salaadiintu soo xulayeen tan waa dhaantoo soomaaliya isma jiidjiidan dagaal badanna ma galin iskumana xumaanin ee waxa nin walba odaygii reerkiisaa soo soo qoray tii muxuu ahaay lix iyo tobankiina waa dhaantay oo ilaa xadkan foosha xun ee runtii dee boobka qayaxana ee ku talagalkaa ee muusan jirine dee incidents marka dambe soosoo baxay keeskeys gaarahoo soo baxay waa dhici kartaa marka waxaan isleeyahay doorashada doorasho aada u liidata weeye si kastaba ha noqotee waxay dhaawac ku tahay legitimacyga golaha baarlamaanka ee u samaysmi doonaa haddii iyagoo ceebahaas qaba haddana habdhaqankooga ay ka muuqato ceebihii ay ka muuqato oy qaabkii u dhaqmaan oo qaabkii lagu soo doortay iyo boobkii iyo indhacadayskii ay markaa haddana ku shaqeeyaan oy shuruucda dalka ku soo celin waayaan iyagiibaa horta muxuuahaa isa sii macno tiraya oo dee waxa weeyaan baarlamaan aan micno lahayn oo ummadda khasaariyey buu noqonaa haddayse yidhahdaan war si kastaba ku soo baxnaya dalkan hoggaan badbaadiyana aanu muxuu ahaa u dooranno shuruucda dalkana aanu ilaalinno waxa qabyada aanu dhammaystirno maxkamaddii distooriga ha la sameeyo distoorkii ha la qabyo tiro doorashada soo socotaana yaanay noqon intan dee muxuu ahaaye dhiigga loo bixiyee ay noqoto mid muxuu ahaaye axsaab iyo muxuu ahaaye damaashaad iyo muxuu ahaay tartan furan ku soo baxda ama diyaaradaday kaa ka shaqeeyaan waxaan isleeyahay way xoogaa waa maydhi karaan ceeb kastoo lagu soo baxay laakiin hadday weli tii sii wataan aniga waxaan qabaa dee waa uun kolley afar sanoo kale oo khasaara ayuunbaa la gelaya xildhibaan dardaarsan oo oo kursi loo xiray mararka qaar siday dadku ay aaminsan yihiin oo maamulkii soo saaray u daacad ah hoggaanka jooga oo qaarkoodba meelaha qaar ama murashaxiin badan ay joogaan sidee ku dooran karaa hoggaanka la rabo ee soomaaliya taasoo ku dheeda su-aal adag in laga jawaabo maha horta muxuu ahaay qofku caafimaadka wuxuu fahmi karaa un markuu soo xanuunsado soo maaha marka boobka iyo rabshadda iyo indhacadayska iyo mashaakilka aad soo dhex marto baad kuleelkiisa garan kartaa qofka taasoo dhex marayna waa inuu fahmaa in loo baahan yahay xaalad tanka caafimaad qabta in loo baahan yahay haddaanu taa weli fahmin oo loo hamuun qabo in xaaladdii lagu sii jiro waa nasiib darro weeye marka waxaan isleeyahay xildhibaanada kuleylkaasi soo maray badankooda inay fahmaan in loo baahan yahay in dalkan xaaladdan laga bedelo oo laga sabata bixiyo oo loo guntado in muxuuaha mustaqbalkan ka wanaagsan iyo doorashooyinkan ka wanaagsan muxuuha la sameeyo hana ogaadaan haddii markan loo soo boobay inaan marka dambe loo boobaynin oo cid kale loo boobi doono moogtay waa inuu kaas horta qofku ogaadaa marka inuu tartan furan galo oo uu tartamaba u fiicnaan lahayd oo dalka meel hagaagsan ku jiheeya ayaa markaasi u wanaagsanaan lahayd muxuu ahaayey de midda kalena xildhibaanadu markay xildhibaan noqdaanee la dhaariyo waa xildhibaan qaran weeye mar hadduu xildhibaan qaran oo bulshadiisii si kastaba ha ku yimaadee kasoo dhex baxay uu yahay oo magacii xildhibaannimadii golayaasha sita hadduu yahay horta waa inuu xor yahay matalayo aragtida bulshada uu muxuu ahaay mandiqada uu markaa muxuu ahaay uu matalayo oo dhan ee deegaankaas iyo bulshada uu ka soo jeedo oo dhan iyo qaranka soomaaliyeedba wixii danta waa markaasi uu ka hadlayo horta inuu xor noqdo oo maskaxda ka xoroobo oo mas-uuliyadii muxuu ahaa saaranto oo xildhibaan waxa loo leeyahay waxa weeye inaanu cidnaba si gaara muxuu ahaay aanay u lahayn oo lahaanshihii uu ka baxo cid baa muxuu aha ku yeelatay oo xildhibaan kaa dhigtay inuu ka baxo oo xorriyaddiisa iyo muxuu ahaayey maskaxdiisa iyo aragtidiisa xildhibaanku taasuu ku yahay ra'yiga uu ku hadlaayana kiisa maahe wuxuu matalayaa muxuu ahaayey bulshada markii loo qaybiyo saddex boqol xildhibaan dee waxaa kusoo hagaagaya labaatan kun dhowr iyo labaatan kun oo qof baa laga yaabaa inuu matalayo marka bulshada intaa la ege uu matalayo waa inuu aragtidoodii horta ku hadlaa oo indheergarad leh oo aqoon-yahan leh oo muxuu ahaayey culimo leh oo waayi arag leh oo odayaa leh oo haween leh oo dhallinyaro leh taas waa in horta mogtay aragtideedii mogtay u matalaa aragtidaasad aaminsanta waa gartay waxaan rabaa caasha inaan u imaado caasha waxaa jira xildhibaanada qaar kuraasaa loo xiray doorasho maahan waxaanaan tilmaami karno xildhibaanka aragtida noocaasi aad aaminsantahay inuu kusoo baxay qalinka uu isagu hayo hogaamiye noocee ayaad ka filan kartaa inuu soo saaro ani horta haddaan ka hadlo walaaca ugu jiro soomaali haddaan nahay wareeraan ugu jiro wareerkaasoo ah waxaa isaga kaaya qasan democracy anarki iyo maaragtay maxaa la dhahayy xanaan kala duwan ee dowladnimada waa isaga ka ay dhex yaacsan tahay dimuqraati wax la dhaho ma jiro dimuqraati markuu jiro waa marka aad si xora u codayn karto adiga cod dhiiban kartid laguna coday karo ani maanta codayha naagaa tahay qabiilkayga qabiilada waxay leeyihiin naagaa tahay naga fariisa adi maba hogaami kartidba maba kuu arkaanba mogtahay midda kale waa waa waa isku daynay oo waxaa la sameeyey maaragtay shuruudaa la samaystay qabiilka qabiilka horta qabyaaladaa xun qabiilka laakiin isku aqoonsadaa la yiri oo diinteennayba ku jirtaaba in la isku aqoonsado reer hebel reer hebel qofka marka uu hadda waxaa la leeyahay dowlad goboleed uu ka socdaa laakiin dowlad goboleedka uu qabiilkiisa degan yahay waa meesha wax laga soo doortay marka xildhibaankaasi maxaad aaminsantahay inuu soo saari karo xildhibaanada hadday xor ahaan lahaayeen dad dadkooda jecel ee iiga soo saarteen ay ahaan lahaayeen wax way qaban karaan waan dhihi lahaa sababtoo a waxaa qabahaysid wixii lagu dirsado waxaa ka mid ah bulshada aa ka timid aa mas-uul ka tahay qabiilka iyo deegaanka aa ka timid aa mas-uul ka tahay qarannimada jirto meesha qarannimada laga hadlayo waxaa waaye dhaqaalaha aan wada wadaagayno soomaali ahaan kow deegaankayga dhaqaale ma leeyahay deegaanada kale wax ma ka sii karaa hadduusan lahayninna dhaqaalihii lasoo aruuriyey qaranka loosoo aruuriyey keyga wax ma ka sii karaa waxbarashadii hadday naqoto horumarkii hadday naqoto waxaan wada wadaagayno oo dhulna uu daciif ku yahay dhulna uu taajir ku yahay in barbarac loo sameeyo oo la wadaago waayo wax aan wada wadaagno because soomaaliyaan nahay walaalaan nahay diinaan wadaagnaa just kale qabiil oo waxa laysku tilmaamo le waayo ma aha laysku aqoonsado waayo cabsida igu jirto waxay tahay dadkaan aqoontaas lahayn oo waxa meesha ay u tegayaan qaarkood ay u arkaan naftooda waxay lacagaha qarashka ay geliyeen inay soo ceshadaan ah bulshadan wax mau samay karaan midda kale soomaaliya waxay soo martay isteejiyo kala gedisanay soo martay dagaalo sokeeyaan soo marnay waa iska cafinay tallaabo oo waxaan soo qaarnay marba mar marka ka dambaysa ay horumar keenay hadeertaan aniga cabsida igu jirto waxay tahay we are going back gadaalaa noo noqday because wax la aamini karo meesha fadhiya cabsiyaan ka qabaa aniga xildhibaanada soo baxo haddii guddoomiye ku-xigeen iyo oo baarlamaanka ama labaad iyo ay doorahayaan qalqalka ka dhici doonaan kasii fikraa waa aragti kale aways waad aragtaa labada aragtiya maanta meesha taagan doorkii aqoonyahanka adoo ku hadlaya maxay kula tahay filashada iman karaysa xildhibaanada la doortay walaahi waa walaaca waan qabaa haddana dee waxaan rajaynaynaa mar kastaba dad muslimiin ahno waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsana rajaynaynaa xildhibaanada la doortay waan qabaa walaaca waan qabaa waxaan kaloon qabaa in kulligood aysan xumaan doonina waan qabaa oo maxaa idhaahdaa hadda waxaa la sheegay xildhibaanada la doortay in dhallinyaro ay u badan yihiin dhallinyarada intooda badan waxaa ku jira maxaa idhaahdaa fikir afkaaraa ku jirta waxay soo joogeen intooda badan dalkan dhibaatadii ka dhacday waxyaaba badanay usoo joogeen marka waxaan isleeyahay meeshaas raja iga jirta waxaa kaloo rajo ku jirtaa waan ognahay xildhibaanadan haddadaa soo saartay intooda badan boobay ku yimideen waxay musuq maasuqay ku yimideen kuraasaa loo xiray laakiin intooda badan haddana inaysan dadkii kuraasta u xiray aysan dooro doonin daliillo ahaa jira leannu waxaan ognaha labadii kun iyo lix iyo tobankii madaxweynihii hore in dad badan uu soo saaray laakiin akhiiran dadkii aysan kulligood wada dooran waa aragtida suuqa ku jirta lama xaqiijin kara aragtida suuqa ku jirta marka haddana dee dadkaanu intoo xoray noqonaya gacanta kama haysid dhaartii la dhaariyana waxaa layidhi dadka qaar waa loo fadwooda waxaa layidhi waa waxba kama jiraan marka ani waxay la tahay waxyaabahaas markii laysku daro in dadku inaysan wada xumaad doonin aan qaba aragtida ah dalkan ani waxay la tahay waxaan umalaynaa gabagaba marayna waxay la tahay in sidaan kuma jiri karno walaacana qof kastaa qabta ama xildhibaanka naftiisa walaacu wax ka qabaa qof kastoo soomaaliya walaacan way qabtaa waxaan u baahnaha marka war boobkaan aan iska dayno inteenan hadda afaraan nahay kursi nama wada qaabo laakiin hadda haddii mar qofba mar galo waa caadi toban sano kadib haddaan raba aniga aan helo waxaan u baahnaa marka inaan qaanuun la nimaado kala dambayn la nimaado war ummadihii aan diinta lahayn iyo kuwii wixii dhan way is hogaaminayeen annagii marka labaatan sanna iska daba meeraysanno yacni wax meesha ku jiro la yaab leba marka inaan qaanuun samaysanno dadkan ay isku mid noqdaan soomaaliya laisleeyahay lama kala xoog badna dhibaata yacni qaanuun kala dambayn qaanuunkaas uu nahago qofkii walaalka iyo adeerka waxay kugu taraayeen ma jiro waxaa wax kuu taraaya ninkii wadankan wuxuu taraayo oo wadani oo fiican oo ilaahay ka cabsanayo ummaddan xoolaheeda aan boobaynin oo ummadda aan dhibayna wax noo taraayo kulligeen marka inaan qaanuun antaan samaysano waxaan ka baxno oo dhibaatadan ka baxnaa hal isku tanaasilaad leedaha marka kulli anaa hadda waa samaysano garta- waa gartay dr cilmi dr cilmi ee, xildhibaanka hadda ee, dr cilmi hadda xildhibaanka ee, baarlaman ku jira adiga waaye oo lasoo doortay ee, aragtida dadka dooda kala qayb qaadanaya waaye way kuu muuqda- muuqataa ee, dhibaatooyin amniya dhacaya dalka xaalad adag buu ku jiraa meelaha qaar markii la fiiriyo eeraboorkii baa la weeraray beledweyne waxaa aragtaa ka dhacay geda xaaladeedu waa waa waa waa qasan tahay oo weli xildhibaanadeeda dhinac uma dhicin maxay kula tahay arrintan in xal loogu heli karo
arrintan waxaa loogu heli karaa horta soomaalidu waxay u baahan tahay inay dowladnimada la fahmo oo la fahamsiiyo dowladnimaduna ay noqoto dowladnimo ay shacabkiiyo ummadda soomaaliyeed leedahay oo iyagu ay ku kalsoon yihiin haddii kalsooni ay dowladdaas hesho kalsoonida ummaddeeda iyo shacabkeeda ay hesho waxaan is leeyahay dadka iyaga amnigooda iyo ilaalinaya iyo muxuu ahaye eh, nabadgelyadooda iyaga ilaalinaya ka hor inta ciidanka amniga ka horeysaba marka mushkiladda jirtaa waxa weeye markii kalsooni darro iyo kala aragti duwanaansho iyo isqabqabsigu dheeraado cid walba waa ka faa'iidaysan kartaa markaas amni darraduna waa sii xumaanaysaa kalsooni darradaasaa keenaysa muxuu ahay runtii in meel walba ay rabshada ka dhacaan uu amnigu sii xumaado laysku halleeyo oo cidba cid lagu qabsado marka maanta muxuu haddii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii kala maamulayaan oo muxuu ahay ciidankii iyo amnigii iyo weli aanu moogtay meel uu gacanta ku jiro aan la garanaynin ee waa moogtay waa wax iska suuragal in arrimahan oo kale ay dhacaan waa suuragal weyn haddiise ay meel qura maamulayso oo lagu ogyahay oo lagala xisaabtamayo soomaalin garan oo isagii uu muxuu ahaa hor taagan yahay oo shaqaynaya hadh iyo habeen shaqaynayo oo amniga u heegan u yahay waxunbaa markaasi suuragal muxuu ahaay ay noqon lahayd laakiin marka isku hadlayntaas noocaas oo kale ay jirto oo ruuxu meel ku dhego ee laygama taaban karo haddaan aanan wax badan laga qaban karin ee dhibteedii markaasi ay runtii ay leedahay marka intaa laga baxo oo dowlad loo muxuu ahaayey eh, isku kalsoon oo instituushanadeedu isku kalsoon yihiin oo sharcigiiyo dastuurka ilaalinaya oo dastuurkii la qabyo tiray oo baarlamaankii ku ilaalinaya shuruucdaa sidii loo ilaalin lahaa ee muxuu ahaay oo xisbiya ku dhisan ee muxuu ahaa hadda gabadh waxay ka dhawaajisay muxuu ahaay haweenka haweenka waxa moogto runtii u- u- u- u muhiimsan inay doorashada noocan oo kale laga gudbo doorasho xisbiya ku dhisan la sameeyo haddii xisbiya oo qof waliba codkiisa bixiyo cidda wax dooranaysa haweenka u badan oo doorashada bixisa iyaga u badan oo ragga doorta marka haddii ay iyagu muxuu ahaa isdoortaan waxaa leeyahay dumar fara badanna waa soo saari lahaayeen xisbiyadana liir bay hoggaan bay ka noqon lahaayeen ay ka noqon lahaayeen marka waxaa leeyahay horta laba arrimood inay ka baxaan qabyaaladana ka baxaan haweenku moogtay qabiilka moogtay waxa weeye marna odhanayaan qabiilkiibaa xitaa ii diidan kursigaygo qabiilkaygiibaa dhalashadiiba ii diidan haddana qabiilkiibaa loo hilin cidda ugu qabyaalad badan iyagay muxuu ahaa inta badan ay muxuu ahaa ay ka timaadaa waxaa laga yaabaa haweenku inay qabyaalada ka baxaan sideedaba xisbiya samaystaan qaran noqdaan ee muxuu ahaayey coday qod- qof iyo coday moogtay ku ay ay moogtay ee dalka ugu hiiliyaan doorasho xora la galo taasay runtii wanaagu ku jiraa aniga waxaan leeyahay Eh, muxuu ahay eh, eh, waxaan leeyahay waxaan u baahan nahay dowladnimadii inaan dib u eegnaan u baahan nahay dowladnimada qaabka aan u maamulayna aan u hogaaminaynahay tii naanfacaysay tii adduunku yaqaanayna maaha marka inaan adduunyadana wax ka baranno innaguna dib isku fiirino ee marxaladda soo socdana cidda aan u baahannahay iyo waxaan u baahannahay iyo madaxweynaha imanaya xilka looga baahan yahay hawsha looga baahan yahay muhiimadda looga baahan yahay la fahmo mugti la la la isla jeexjeexo ayay u baahantahay lagulana xisaabtamo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay gala qayb galeen xildhibaan dhaktar cilmi maxamuud nuur caasho cumar geestiir iyo aweys xuseen cadow tan iyo kulanti dambe waa cabdilcasiis barrow weyde leh nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington